caalamka ee somalilan maanta waxaa halkan golaa wakiilada kula kulantay guddi hoosaadka joogtada ah waxaa dhowaanahan si weyn warbaahinta iyo guud ahaan dalka looga hadalhayey doctor cali macaw aweys oo ah dhakhtar soomaaliyeed oo dhowaan howla caafimaad ka bilaabi lahaa dalka sida warbaahintu ay sheegtay ama ay soo bandhigeen qolyaha wakiilada waa doctor macaw waxaa jirta warqadaad saxeixday ood ugu ogolaatay dalka uu ka howlgalo hase ahaatee haweeneyda wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka ayaa diiday arrintaas mas-uuliyadda wasaaradda ee ugu sarreysa iyo askar
bismillahi raxmaan raxiim marka hore waan islaamayaa sida aad ogtihiinna waxaan waxaa ii yeedhay guddida joogtada iyo anshaxa ee golaha wakiilada muhiimadda iyo ujeeddada ay iigu yeedheenna waxa weeye inaan uga xog warramo waxqabadkii wasaaradda caafimaadka muddadii aan joogay een wasiirka ka ahaa intaa markaan ka gudboon u soo noqdo su-aasha aad i weydiisay doctor macaw anigu warqad uu waddanka kaga howlgalo uu kaga shaqeeyo umaan qorin waxaan qoray warqad aan kaga codsanayo cidday khusaysaba in loo fududeeyo dhakhtarka imaatankiisa roolka wasaaradduna ma aha in ay dhakhaatiir dibadda ka imanaysa siiso bermishon ay ku shaqeeyaan roolkaa waxaa iskale hay-adda mihnadlayaasha caafimaadka oo ah hay-ad digreeto madaxweyne ku magacaaban mandatekeeduna uu cad yahay ciddii waddanka soo gelaysa ee caafimaad inay ka howlgasho ama kaga howlgasho rabtaa waa inay ogolaansho ka qaadato hay-addaas hay-addaasi cidda ogolaanshaha dalbatay markay baadho hadday aragto ama ay u soo baxdo in aanu dhakhtarkaasi ama xirfadlaha caafimaad u qalmin ama shuruudihii ay rabeen aanu buuxin iyagaa awoodda leh inay u diidaan inta dhacdayna waa intaas markaan u soo noqdo xagga wasaaradda waxba kama jiraan arrinta sheegaysa in wasiir ku-xigeenadu diidday oo ay anigu intaan wax ogolaaday ay iyadu diidday waa waxyaa kuturkutan meelaha laga sameeyey wax ka jiraana ma jiraan wasaaradda anaa wasiirkaa mandaydka madaxweynuhu igu magacaabayna anaa leh wax anigu aan ogolaaday wasiir ku-xigeen ma diidi karo waa sheekooyin aad meelahan ka samaysaan qoladiinnan saxaafaddu oo runtii kutarkuteenta aad ugu badan aad baad u mahadsantihiwaxaad sheegtay wasiir inaanad u ogolaanin inuu hal caafimaad ka bilaabo doctor macow waxaase ka muuqata warqadaada inaad ku muujisay xita xaruntii uu ka hawlgelayey oo xagayse ah ood weliba muddaysay inuu muddo biliya bar ah ka shaqayn doono haddana waxaad sheegtay inaad ogolaasho dalka ku yimaado u ogolaatay arrintaa maxaad kale arrintaas waan idinka jawaabay warqadda waxaan jeclaa inaad akhrido haddaadan akhriyin kuma qorno waxaa iminka aad sheegaysaa waxaa ku qoran dhakhtarkaas oo weliba takhasuskiisa been layga sheegay oo la yidhi waa dhakhtar dumar oo imanaya oo halkan shaqo u imanaya in loo fududeeyo imaatankiisa
waxaan ku dari lahaa wasiirku wax dambe ka jawaabay horta meesha waxaan ku qabanay shir jaraa'id maaha wariyaya wasiirkana waxaan ugu yeedhanay inuu xogwar laga siiyo xaaladda caafimaad ee waddanka runtii warbixin fiican buu naga siiyey oo aada u faahfaahsan ayuu xaaladda waddanka naga siiyey ya marka annaga waxaana weydiinaysaan wasiirka intaas ku dhiniya su'aal la weydiinaya annaga laakiin hadda annaga waxna weydiinaysaan marka diyaar baan weydiinaya marka maxay laga hadlayo arrintaad ugu yeedheen arrintan caafimaadka dalkaan ugu yeedhnay wixii aan weydiinay iyo warbixinta aan ka codsanay waa duruufo badan iyo mashaakilaad fara badan oo caafimaadka haystuu ka warramay qorshayaasha ku talagalkooda caafimaad buu ka warramay sida xaaladdu tahay buu ka warramay dee aad baan uga qanacnay warbixintii uu nasiiyey warbixin qurux badanna waa ahayd uu ku dhacay inuu si fiican nooga warramo xaaladda caafimaad ee waddanka
wasiirka qofka xigata inaa wasiirka inaa hee waxa weeye weli isaga shir jaraa'id maa kulanka annagaa ugu yeedhnay inaanu inaan inuu noo warraman annaga u yeedhnay ila shir jaraa'id markuu qabanaya xafiiskiisu ku qabanaya halkana annagu marti noogu yahay oo ay tahay inaanu annagu idiin warranno inta saxaafadda annagu dee umaanu diidin laakiin halkan annagu noogu xog warramay oo noo warramay dee su-aale waxaa ugu ba halkaa su-aasha ka gelaysaana halkaanu kaba waraysanay maaha dhakhtar maco waxa weeyaan waa qof dhakhtarahoo keliya waddanka yimi markii dambe qualificationkiisa sidii uga warbixinoo jira ururka mihnadlayaashana waanu la ballansannahay iyaguna warbixin baanu dee ka sugaynaa marka annagu dee saxaafadda umaanu diidine laakiin madasha iyo goobta uu fadhiyo iyo sida loo waraysta iyo cidduu la kulmayo dee si fiican idinka laftiinu u garta wareeye
Gracias.